dowlada hoose ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa amar kusoo rogay dadka dhisanaya hareeraha xeebta ee magaaladaasi boosaaso agaasimaha guud ee waaxda guryeynta ee magaalada boosaaso ayaa sheegay in howlgalkani uu noqon doono mid si joogto ah dadka looga wacyigelinayo in hareeraha xeebta magaalada boosaaso aysan dhismooyin kala duwan aysan ka dhisanin waxaanu joognaa xeebta weyn bilicda san ee degmada boosaaso magaalada boosaaso runtii xeeb ballaaran bay leedahay aada u qurux badan xeebtaanna waxaa la rabaa in bulshada reer boosaaso ka faa'iidaysato waxaan digniin u soo jeedinaynaa weliba digniin kaba damayso u soo jeedinaynaa dadka sheeganaya dhulkan xeebta saaran iyo dhismayaasha ka dhisan oo badda la soo geliyey oo loogu talagalay dhulkii magaaladu xeebta u ahayd oo public spaceka ahayd oo ummaddu wada lahayd in qof xirmaysto oo uu dhisme ama dhul cabir dhul soo geliyo hadday hore u jirtay degmada boosaaso maanta laga bilaabo uma dul qaadan doonto waxaan digniinkama damaysa siinaynaa dadka iskaleh guryaha badda saaran mulkigooda sheeganaya inay banneeyaan biyaha badda waa la cabirayaa ilaa boqol mitir cid yeelan kartaa ma jirto waxaa iska leh degmada boosaaso magaalada boosaaso iska leh waa xeebtii waa meel loo soo dalxiis tago hadday hore u jirtay in qofku dhulkiisa ilaa biyaha badda gidaarkiisa soo gaarsiiyo hadda ma dhacayso waxaanu u sheegaynaa bulshada iska leh dhismayaashaas ka dhisan hadeertaa in ilaa iyo sanadka cusub bisha koowaad dowladda hoose waxay fulin doontaa inay furfurdho dhismayaasha ka dhisan waxaan u sheegaynaa shirkadaha ku leh ee dhismayaasha iyo shakhsiyaadkaba inay wixii muhiima ka qaataan dowladdu waa bannayn doontaa xeebta quruxda badan ee bilicda san ee degmada boosaaso qof ma yeelan doono ummadda reer boosaaso o dhan baa iska leh waa public space waxaa loogu talagalay in dadka xeebta imanaya usoo dalxiis tegaya usoo dabaal tegaya ay helaan meelo ay gaadiidkooda dhigtaan ay helaan bakinis dhirayn lagu samayo la qorxiyo xeebaha adduunka casrigaa ee miami iyo maldivis iyo shisalis iyo xeebaha casrigaa ee africa iyo iyo adduunka kaleba inay sidooda kale noqoto xeeb aada u qurux badan oo bilicsan oo aada u qurux badan baynu leenahay waxaa la rabaa in marka bulshada soomaaliyeed ee reer boosaasood ee reer puntland ay ka wada faa'iidaystaan dadka deegaanka agaarka xeebta ayaa lagu amray inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ugu guuraan badda